raxiim waa subaxnimo axada taarikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka sebtembar sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kuna soo dhowaada qodobada wararka iyaga aroornimo oo idin hayo radio muqdisho kuwooda ugu doorka room howlgal ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa lagu dilay horjooge ka tirsan maleeshiyaadka shabaab kaasoo dhibaatooyin fara badan ku hayay dadka rayidka ah ee ku nool halkaasi shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa si habsami leh uga socda magaalada jowhar iyadoo ka qaybgalayaashuna ay haatan ku mashquulsan yihiin qaybsiga ergooyinka bulshada ku nool degmada buulo berde ee gobolka hiiraan ayaa si weyn usoo dhoweysay hanaanka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo dhinaca kalena si weyn loo adkeeyey ammaanka magaaladaasi maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan qaybta lixdanaad ayaa xukun ku riday maleeshiyaad ka tirsan kooxda daacish oo dhowaan lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka hiiraan magaalada new yorkna waxaa lagu soo warramayaa in uu ka dhacay qarax sababay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dadka rayidka ah
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fmk ee dherarkeedu yahay sagaaanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kalan oo qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifan ooga maqli karaan aalada ku salaysa adduunkao dhan waxay si toosan ooga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa radio muqdisho ka dheeho boggeena radio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka radio muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii warkeena ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo faahfaahsan howlgal ay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka bakool ayaa lagu dilay horjoogo ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab kaasoo dhibaatooyin fara badan ku hayay dadka rayidka ee ku nool gobolkaasi warbixinta warkana waxaa goor dhaweyd magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool inooga soo diray waryahayaga alaab halkaas inooga soo warama maxamed xasan cabdiraxmaan
deegaano hoostaga ee gobolka bakool ayaa lagu dilay mid ka mid jooga ka tirsanaa maleeshiyaed al-shabaab falgaladaas oo gabad ay ku sameeyeen wadada u dhexaysa degmada iyo degmada xudur ee xarun goboleedka bakool ciidamada ayaa u suura gashay in ay goobta dhismo u ahayd maleeshiyaad madasadaasi al-shabaab oo iyada howlgallo ay ka sameeyeen saaka in halkaasi ay horjoogahaasi oo maleeshiyadaasi ka tirsanaa kaasoo dadka shacabka ay ku tilmaameen in uu dhibaato bacan uu ku hayay dadka shacabka oo deegaanka la yidhaahdo almarab oo maleeshiyadaasi farismo ahayd isaga uu maamulayay marka howlgalladaasi ayaa saaka guudahaasi ay ku sohoyeen ciidamada qalabka sida ma ahan ee deegaankaasi oo keliya ciidamada xooga dalka iyo ciidanka daraawiista ee maamul goboleedka koonfur galbeed oo isgarabsanaya howlgallo ballaaran ayay ka wadaan deegaanada hoostaga ee degmooyinka gobolka bakool kaasoo ujeedkiisu uu yahay in ciidamadaasi ay ammaankooda xaqiijiyaan wadooyinka soo gala gobolka bakool ama wadooyinka dhexeeya ee degmooyinka ee gobolka bakool oo maleeshiya al-shabaab marar qaar oo dadka shacabka ay ku dhibaateeyaan howlgalka ay wadaan ciidamada xooga dalka waxaa dhihi karaa oo qayb libaada ka qaadanaya dadkaas shacabka ah oo deegaanada ku sugan oo maleeshiyadaasi ay ku malaysanaan sidoo ciidamada ay farmasiis ama xogta dhabta ah oo maleeshiyadaasi deegaanada iyaga ay ku dhuumalaysanayaan dadka shacabka ayaa si buuxda ula ula shaqaynaya galada ay samaynayaan ciidamada xooga dalka soomaaliyeed waxaa jira markii meeshadaas lagala wareegay in ay lahaayeen dad shacab ah oo maleeshiyadaasi gawaaridaasi ay noob ay uga husteen oo markii dambena ee dadkii shacabka ahaa oo ay gawaaridaasi lahaana dib loogu wareejiyey waxaa jira dad fara badan oo deegaankaasi oo maleeshiyada lagala weereeyey oo ciidamada howlgalka ay ka sameeyeen laga qabsaday marka maleeshiyada ku sugan gobolka bakool oo al-shabaab ayaa la dhihi karaa haatan ma ahan kuwo awooda in ay bar hor istaagaan howlgalada ballaaran oo ciidamada xooga dalka ay samaynayaan marka waxay ku dhumaaraysanayaan dhulka hooska waxay dhibaato weli ay ku hayaan dadka reer guuraaga ah iyo dadka ganacsatada ah oo ama oo isticmaala wadooyinka ee soo gala ee gobolka bakool balse dadka shacabka aad ayay usoo dhaweynayaan deegaanada oo howlgalada ciidamada ay ka wadaan iyo deegaanada maleeshiyada lagala wareegayo iyada oo aysan jirin wax dhibaato ah oo dadka shacabka ay u geysanayaan ciidamada reerka dalka soomaaliyeed inta ay socdaan howlgalada ka dhanka maleeshiyada shabaab
aad buu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha iyaga inooga soo warramo gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa si habsami leh uga socda magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe iyadoo haatanna lagu mashquulsan yahay qaybsiga ergooyinka abuukar maxamed bacadle wariyaha iyaga inooga soo warramo gobolka shabeellada dhexe ayaa warkanna inoo faahfaahinaya shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa iminka si habsami looga socda xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowar iyadoo maalinimada daraad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xasan sheekh maxamuud uu ka soo qayb galay shirkaasi sidoo ujeedkiisu ahaa habsimusab shirka inuu eego iyo sidoo kale in uu shacabka labada gobol dhiirigeliyo marka waxay xilligaas ka dambeeya shirka si xowliyay ku socdaa xubnihii uu kala qaybsan lahaa ee baarlamaanka oo ah toddobaatan iyo kow xubnood ayaa iminka si weyn loogu mashquulsan yahay sidii beelaha ka soo jeeda labada gobol ay u qaybsan lahaayeen marka jawigu wuu fiican yahay dhinaca mid haddii aan salku iska bixiyo dhinaca magaalada jowar waxaa amniga si guud u ilaalisa ciidamada qalabka sida isku darsan oo kale ah nabad sugidda booliska milatariga iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe marka iyo shacabku ay kaashanayaan marka waxaa dhihi karaa dhinaca amniga waa lagu guulaystay oo ilaa iyo iminka wax dhibaataha kamid ah gobolka shabeellaha dhexe taasina guushu waxay ku dimray maamulka ciidamada amniga iyo shacabka iskaashoon uu ka dhexeeyo dhinaca ganacsiga iminka dhaqdhaqaaq xoogan ayaa ka socda hadday noqon lahayd suuqya deegadaha xoolaha lagu iibsado sistemka sida ganleyda iyo weliba leyska oo degaanadadu ka soo baa sidoo kale qudaarta ayaa soo goday oo si weyn suuqa waxaa usoo birdaafiya qudaarta iminka marka jawigu fiican yahay ismeel fara badan ayaa magaalada kusoo kordhay dad qurbadjooga ayaa si aada usoo buuxdaafiyey dadka kala socda hordooyinka iyo nabadoonada duubabka waxgaradka iyo dadweynaad fara badan oo banaynaya maamulsanaynta iyo shabeellaha dhexe ayaa magaalada soo buuxdaafiyey waad mahadsan tahay sida ay hore u sheegeenba markii u yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudan xasan sheekh magaalada jowar oo ay halkaasi shir ka socda madaxweynuhu kasoo qayb gala ayay duubabka dhaqanka waxgaradka guud ahaanka siyaasiyiinta ay mawqifkooda ku aadan shirka maamul samaynta hiiraan ee shabeellaha dhexe halkaasi ka sheegeen oo ay sheegeen in ay si aada u taageertay shirkaasi ayna muddo dheer oo sideed bilood ah ka sugnaayeen magaalada jowr si loo helo shacabka soomaaliyeed iyo mustaqbalka ubadka soomaaliyeed in loo unko maamul samayn hiiraan shabeellaha dhexe si gobolada aftaagooda ah oo maamulada samaystay ay ula mid noqdaan marka dowladda federaalka soomaaliya markii kooxaha dhexisada maleeshiya al-shabaab ugus ay kala wareegtay caasimada gobolka shabeellaha dhexe magaalada jowar waxaa si tartiib tartiiba usoo noqonaya bilicda magaalada shacabka maamulka waxay ku dadaaleen qashinkii magaalada dhex buuxay inay ka qaadaan sidoo kale geedka magacyada faraha badan leh sida geedguud sargiisu noolaale iyo caligarood ayaa magaalada dad si weyn oo ugu qaadeen oo ay ka shaqeeyeen marka magaalada waxay bilicdeeda si dhabaha loo dareemo oo ah si xawliya ay ku socotay markii gobasha maamulsanaanka hiiraan shabeellaha dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda wadada soomaaliya mudan xasan sheekh maxamed degreeto uu soo saaray lagu sheegay in gobasha maamulsanaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay taallo magaalada jowar xilligaas ka dambeeyey waxaa bilowday dhibsooyin aada u fara badan iyadoo iminka gooni hore ugu burtara bacsi lagu sameeyey wadooyinkii la sameeyey dhisminka kaalalaamiga kalama kala duwan oo rintiya la mariyey sidoo kale herar kala kala nooca lagu xiray marka magaalada jowar bilicdeeda aada ayay u fiican tahay dhismooyinka qaar way dhamaadeen qaarna iminka ayay meelgeba gaba marayaan marka ilmahaada ay soo jiidanaysaa markaad aragta magaalada jowar dadka hore usuqina shaka ayaa geli kara marka magaaladu waa magaalo aada nabad ah waa magaalo dhifantay waa magaalo shirkiba ursanaa diilaan shadaal gubashiisa ay taallo marka waa magaalo weliba amnigeeda si weyn shacabka maamulka ugu dadaaleen
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa waryahayaga abuukar maxamed bacadle dhinaca kalena bulshada ku nool degmada buuro berde ee gobolka hiiraan ayaa si weyn usoo dhaweysay hanaanka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe iyadoo ammaanka magaaladaasina si weyn loo adkeeyey cabdinaasir lgesey weliyayaga inooga soo warramaa magaalada buuro berde ayaa warkaana goor dhaweed inoo soo diray
guud amniga ahaanba waxaa si weyn loo adkeeyey amniga guud ee magaalada bulbul iyo bartamaha gobolka hiiraan iyadoona markaasi qayb ay ka tahay hanaanka maamulsanaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaana gabi ahaanba la xiray wadooyinka soo gala magaalada bulbulse dhanka bari iyo dhanka galbeedka inkastoo ciidamaduna ay markaasi ku tirsatayaan deegaano iyo tuulooyin hor leh kuwaasoo iina qayb ka noqonayo bacsiga maleeshiyada al-shabaab isla markaasi lagu qurxinayo hanaanka markaasi madaxtooyada maadaama magaalada burburta ay tahay xarunta labada gobol markaasi madaxtooyadeeda markaasi waxaa lagu arkayaa gudaha magaalada burburte ee dhismooyin markaasi aada u qurux badan sida hoteelada iyo guryo loogu talagalay in markaasi lagu soo dhaweeyo guud ahaanba ergooyinka iyo madaxda ka imaan doonta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe halkaasoo haatan gabagabadii uu ka marayo hanaanka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe dhinaca kalena waxaa jira markaasi kulamo markaasi lagu soo dhaweynayo ama markaasi lagu taageerayo guud ahaanba sida uu u soconayo shirkaasi maamul sameynta tani markii lagu dhawaaqay in magaalada burbursana ay tahay xarunta markaasi ama caasimada labadaasi gobol isla markaasi fadhiyo cusub ay ka samaysan doonaan waxaa kaloo markaasi magaalada burburte kusoo biiray islamarkaasina aada loogu adkeynayo taliska ciidanka afartan iyo sagaalaad oo haatan si toosa ugu horgeli doono gudaha degmada burburte kaasoo ayana qayb ka ah markaasi magaalada lagu sii kordhiyo ciidanka markaasi qaybta ka qaadan doono amniga guud iyo markaasi taageerida ay u fidi doonaan madaxda imaan doonto magaalada burburte maadaama ay tahay caasimada labadaasi gobol
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaana qaybta lixdanaad ayaa xukuntay maleeshiyaad ka tirsan kooxda daacish oo dhowaan lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bari siraaji sheekh isaaq ayaa warbixinta warkana baydhabo inooga soo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qeybteeda lixdamaad ayaa maanta min toban sano xabsi ciidana ku riday afar ruux oo sheegtay inay ka tirsan yihiin kooxda khilaafada islaamka ee daacish ee fariisinkeedu yahay buraha galgala ee gobolka bari kuwaasoo dhowaan ay gacanta kusoo dhigeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed soomaaliya afarta dhallinyarada ah ee maanta maxkamadda xukunka ay ku riday ayaa waxay kale yihiin cabdicasiis xasan mursal madaxa amniyaadka kooxda daacish ee degmada baydhabo maxad nuur siidow sameynta qaraxyada macaamilka cali maxamed gaabow iyo maxamed sheekh xasan oo iyaguna qaabilsanaa dilalka qorshaysan tuuridda bambaanooyinka iyo qarxinta miinooyinka waa kaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya qeybteeda lixdamaad gaashaanle aadan abukar maxamed oo ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda waxaa qaybtii lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad iqaabeedkii loo haysay ee dheesaynayaaha kale ah kow cabdixasiis xasan mursal ina oliyo maxamed labaatan daba jir ah u dhashay degan baydhabo ahna amiirka kooxda daacish soomaaliya ee degmada baydhabo laba mahad nuux siidow oo loo yaqaano cabdishakuur ina khadiijo cabdulqaadir labaatan iyo lix jir ah u dhashay xamar degan beledweyne ahna miineyste ka tirsan kooxda daacish soomaaliya ee baydhabo saddex maxamed sheekh mad ede ina xaliimo maxamed labaatan iyo lix jir ah u dhashay buur dhuxunle degan kulan jareer kana tirsan kooxda daacish soomaaliya ee baydhabo afar cali madgaabow ina jamiilo cali mataan labaatan iyo saddex jir ah u dhashay degan xamar kana tirsan kooxda daacish soomaaliya ee baydhabo shan xuseen cabdullaahi ibraahim ina cilmiyey mishe cabdiraxmaan labaatan iyo lix jir ah u dhashay xudur degan baydhabo lix maxamed xasan maxamed waydhaan ina xabiibo cali soddon iyo shan jir ah ku dhashay bakool degan baydhabo todoba aamina xasan shurre ina xaawo cabdiraxmaan soddon iyo sideed jir ah ku dhalatay degan tuulada xabaal barbaar kuwaasoo xafiiska ceerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ku soo dacweeye in ay ka wada tirsan yihiin kooxda khilaafada islaamka ee daacish soomaaliya fadhigeedu yahay buuraleyda galgalo iyagoo loo soo xilsaaray inay magaalada baydhabo ka geystaan dilal qorshaysan iyo qaraxyo qaraxyo islamarkaana eedeysanaha koowaad cabdicasiis oo ah hogaamiyaha amniyaadka kooxda daacish degmada baydhabo lagu soo qabtay afar bambo f one ah iyo bastoolad makarof ah nambarkeedu yahay labaatan iyo afar sagaashan iyo laba iyo toddoba xabadood oo rasaafteeda ah bambooyinkaas oo bambooyinkaas iyo bastooladaasna ay u diyaariyeen eesanayaasha shanaad iyo lixaad iyadoo saddexda bambo efwanta ah oo xamar ka keenay eedeysanaha shanaad xuseen isagoo bambooyinka kusoo dhexqariyey jawaan baradho ah uuna dhigay dukaan shidaal lagu gado oo ku yaala baydhabo eedeysanaha lixaad waydhaan wuxuu u gaday hal bambo f one ah iyo bastoolad makarof bastoolada makarofta ah dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay aadii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusnayd aayadda soddon iyo saddexaad suuratu almaa-ida iyo qodobka laba boqol labaatan ko oo lala akriyo toddobaatan iyo ko xeerka ciqaabta soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay aragtay qiraalka maxkamadda horteeda looga qoray eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afaraad ayna ku caddeeyeen in ay ka tirsan yihiin kooxda khilaafada islaamka ee daacish ee soomaaliya loona soo xil saaray in ay baydhabo ka fuliyaan falal amniga lidku ah uuna amiir u yahay eedeysanaha koowaad lagu soo eedeysanaha koowaad lagu soo qabtay afar bambo iyo hal basbalad makarof ah markay dhegaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna u weydiisay marag furkooda maxkamadda horteeda markay aragtay qalabka dambi muujinta ah ee ka kooban afar bambo f one ah iyo bastoolad makarof ah oo wadata toddoba xabo rasaas ah markay aragtay doodii qareerka oo ahayd in eedeysanayaasha koowaad labaad saddexaad afraad loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududeeya islamarkaana xabsiga si degdega looga sii daayo eedeysanayaasha shanaad lixaad iyo toddobaad loona celiyo xorriyaddooda sidaas darteed maxkamadda waxa uu caddaatay in eedeysanayaasha kala ah kow cabdixasiis xasan mursal labo mahad nuur sidow cabdishakuur maxad maxamed sheekh mad ede saddex afar cali maxamed gaabow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxaana ku xukuntay min toban sano xabsi ciidan ah waxaa sidoo kale maanta maxkamadda xabsiga ka sii daysay xuseen maxamed ibraahim maxamed xasan maxamed oo ku magaca dheer waydhaan iyo aamine xasan shure maadaama si buuxda looga adeegi waayey dembigii lagu soo eedeeyey sidoo kale maxkamadda waxay xabsiga kasii deedeysay xabsiga kasii daysay eedeysanayaasha kale ah xuseen cabdullaahi ibraahim maxamed xasan maxamed waydhaan aamine xasan shure maadaama si buuxda loogu cadeyn waayey dembigii lagu soo oogay waxayna amraysaa taliyaha xabsiga dhexe degmada baydhabo in uu si degdeg a xabsiga ugu sii daayo haddii aan loo haysan dembi kale maxkamadda waxayna wareegtay afarta bambo iyo bastoolada makaroofta ah waxaana ku wareejisay wasiirka hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyooyinka koonfur galbeed soomaaliya ciddii aan ku qanacsaneyn xukunka maxkamadda waxa uu furaan raacsan wabilahi tawfiiq siraajisha isaaq warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
halka warkaa idinkala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya magaalada new york ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay qarax geysta waxyeelo kala duwan qarax xoog weyn ayaa ka dhacay xaafadda la yidhaahdo jelse oo ku taalla degmada manhattan ee magaalada new york booliisku waxa ay sheegayaan inay ka shakisan yihiin in qalab qarxa ah uu burburiyey daaqad dhisme ku taalla iyo gaari in ka badan labaatan qof ayaa ku dhaawacantay hase yeeshee ma aha khatar ku sugan kuwo khatar ku sugan sawirada laga soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya in baaldi qashin lagu soo guro uu qaraxu ka kala gooyey qaraxan ayaa yimid saacado kadib markii bam tuba ku jirtay uu ku qarxay xaafad ku taalla gobolka new jersey halkaasi oo u dhow meel lagu waday in uu ka dhaco orod ay ka qayb qaadan lahaayeen xubno milatariga ka tirsan ka tirsanaan jiray oo doonayay inay lacag sadaqo ah u ururiyaan cidna kuma aysan dhaawacmin qaraxaasi war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliyana intaa ayuu naga dhan yahay hase yeeshee ciddii uu sheegay warkan amaa ka bogan waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net